Maamulka xaafadda Waxar Cadde ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sameeyeen ololahan oo lagaga gol lahaa in wadooyinka looga baneeyo dhirta sidoo kalena lagu hagaajiyo bilicda xaafadda. Bulshada ayaa ka qayb qaadatay iyo booliiska oo qayb ka ahaa ololahan. Ugu horreyn guddoomiyaha xaafadda Waxar Cadde iyo mid ka mid ah saraakiisha booliiska ee ololahan qaybta ka ahaa ayaa goobta ka hadlay.
bisha maalin khamiis ah waxaan ka shaqeeyeynay howl maalmeedkii aan maamulka xaafadda Waxar Cadde iyo dhammaan bulshadeeda laabaha amniga iyo maamulka caasimadda waxa aan mar walba ka shaqeynaa wada falista wadooyinka inaan falno geed qamri baa la yidhaaho wadanka dhameeyey ayaan saaka la dagaalameynay dhowr wado oo ku yaala xaafadda ilaa afar wado aan saaka soo falnay waxaa mahadoo dhan u soo alla subxaana wa tacaala ee shaqadaas wanaagsan noo suurtageliyey waxaan rabnaa inaan mar walba u mahad celino bulshada caasimadda gaar ahaan shacabka xaafadda Waxar Cadde ee shaqooyinkan aan qabanayna annagoon xoogin annagoon qasbin qof walba waa si rabitaan oo asagoo raalli ka yahay oo shaqadaas wanaageeda ku qabtay qof walba oo shaqadaas wanaageeda asagoo raalli ka yahay aan qabanay waxaan rabnaa inaan dhahaa bulshada waa mahadsan tihiin inta kaloo dhimanaya xaafadda ka dhimina howlaha iyo wadooyinka dhimana ilaa berri ilaa isbuucan hawshan waa wadi doonaa insha allah waxaan waxaan rabnaa inaan mahad celino bahda saxaafadda oo mar walba garab istaag noo muujida laamaha amniga maamulka caasimadda madaxda ugu sarreeya gudoomiye geedi qorow cid walba oo ka qayb qaadata shaqooyinka waxaan rabnaa inaan waa mahadsan tihiin waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dadka degan xaafadda Waxar Cadde ama magaalada Dhuusamareeb qof walba haba guriga dhagaxa hordhiga inuu ka qaado qof walba haba gurigiisa inuu leer ku xirto qof walba haba inuu geed qamriga gurigiisa ka horbaxa ka jarto waxaan rabnaa hoon kale inaan meeshan baaq ugu darno mar markii saddexaad la dardaarmayna ceelasha biyaha ceelashu biyo wadooyinkii dhagaxaan iyo biyaha ku go'ay ceelasha ma wadahan ceelka biyaasha ceelasha biyaha waxaan rabnaa inaan nidhaano ceelasha wadooyinka biyaha tubooyinka hoos uqota ka bixiya ceelkii ka bixi waayo tubooyinkiis waa iska xiraynaa waxaan rabnaa shaqadii saanka aan qabanay shaqo wanaagsan ay ahayd dadkii dhan waa ka mahadnaqeen bulshada xaafadda waxaan rabnaa inaan shaqooyinkan sii wadno annaga horta shaqadan maanta la qabtay waxaa noo waajibkeenu ahaa amniga amnigina kaalin weyn baa ka qaadanay xaafadda waxar caddana aad bay u mahadsan tahay maadaama ay la shaqaysay caasimadda gudoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo amniga ciidanka booliiska aad bay ula shaqeeyeen maamulka xaafadda waxar cadde ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay wadeen dadaal lagu horumarinayo bilicda xaafadda iyaga oo dadaal xoogan ku bixiyey sidii dhirta looga banayn lahaa wadooyinka muhiimka u ah isku socodka bulshada ee xaafaddaasi